أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga siriibiyiinta kenya maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa duqayn dad shacab ah ay ku shahiideen ka fuliyey magaalada khaza wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa si adag uga hadashay xasuuqa iyo dhulboobka kooxda riddadu ay ka wado magaalada muqdisho waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay rasaas maleeshaadka riddadu ay u adeegsadeen dad shacab ah oo ka dhiidhinayay dhulboobka kooxda riddadu ka wado magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey wowlaadda iyo ducaadda degmooyinka hoostaga degmada jilib ee wilaayadaasi duqayn khasaare geysatay ayaa mar kale ka dhacday deegaanada dhaca xeebaha gobolka nugaal
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyiinta kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen saadiq muumin howlgallo isugu jira qaraxyo iyo dagaalo toos ah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe shabeellada hoose ee bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada hiiraan qarax mujaahidiintu saaka ay ka furiyeen gudaha magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka galbeed ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi uu si gaara u qabsaday gaari cabdibilaah oo uu saarnaa abaanduulaha guutada lix iyo labaatanaad ee maleeshiyaadka riddada murtadka lagu magacaabo maxamed cabdulaahi cabdulle maskiinow qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah oo uu ku jiro sargaalkaasi dhanka wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta burundi ay ku leeyihiin deegaanka buurane ee hoostaga magaalada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga allaah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka sabiib sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa qaraxyo gaarayo ilaa iyo laba qarax la beegsaday kolonyo afrikaan ah oo saad siday kuwaasi oo marayay inta u dhexaysa buufaw iyo ceelwareegow qaraxyada ayaa lala eegtay ciidamo lugeynayay oo la socday kolonyada waxaana jira khasaare soo gaaray sidoo kale shabeellada hoose qaraxii maanta ayay mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ee danab oo marayay tuulada madax maroodi oo u dhow saldhigga belidoogle gaariga waxaa saarnaa toddoba askari dhammaantoodna waa ay ku halaagsameen waxaana ka mid ahaa sarkaal taliya unug ah oo lagu magacaabo axmed cumar cismaan dhanka gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka kontona ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya mahadsanid saadaq maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa duqeymo dad shacab ah ay ku shahiideen ka fuliyey magaalada khaza sida warbixinta warkan uu ku eegaya walaalkeen nuur cali warsame abushayba laba falastiini ah ayaa shahiiday oo kuwo kalena waa ay dhaawacmeen weerar sahaynadu ay ka fulisay meelo kala duwan oo ka tirsan marinka khaza iyadoo xaaladda dhulka ay si cakiran tahay inkastoo uu jiro heshiiska xabadjoojinta ahaa isbitaalka naasir ee khanyunis ayaa sheegay in qof falastiini ah uu u geeriyooday dhaawaca ka soo gaaray duqayn sahaynadu ay ka fuliyeen magaalada khanyunis ee koonfurta khaza maalintii axadda oo shalay ahayd bartamaha khaza qof kale oo falastiini ah ayaa lagu dilay qaar kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaarad aan duulyo lahayn oo sahaynadu ay leeyihiin ay weerartay teeno ay ku jireen dad barakacyaal ah oo ku dhow isbitaalka shuhadada al aqsa ee magaalada dayr albalah sida ay sheegeen ilo caafimaad iyo kuwa maxalli ah waxaa sidoo kale la tilmaamay in madaafiic lagu garaacay deegaanka abu rashiid ee koonfurta xerada almagahazi halka gaadiid militari oo sahaynadu ay leeyihiin ay rasaas ku fureen deegaano ku yaala bariga khanyunis maalintii axaddii shaqaalaha caafimaadku waxay sheegeen in laba qof lagu dilay laba weerar oo sahaynadu ay ka fugeen khaza midkoodna uu ahaa canug yar mid ka mid ah weerarada ayaa lagu qaaday dhisme ku yaala magaalada azaweyda ee bartamaha khaza kadib markii ciidamada yuhuuddu ay dadka deegaanka ugu baaqeen inay ka baxaan aagaasi qaybo burbur ah iyo fir ka dhashay duqaynta ayaa dhaawacday ugu yaraan lix qof waxaa ka mid ah ilmo afar jir ah oo lagu magacaabi jiray moxamed cabdisalaan daahir kaasoo markii dambe ku dhintay isbitaalka weerarka labaad ayaa lagu sheegay inuu ka dhacay xerada qaxootiga nusayraad ee bartamaha khaza sahaynada ayaa xilligan sheegaya inay kordhinayaan weerarada khaza iyagoo ku eedeynaya kooxaha khaza inay u direen dhankooda buufino diyaarado aan duuliyo lahayn iyo diyaarado waraaqo ah xafiiska warbaahinta nidaamka khaza ayaa cambaariyey waxa uu ugu yeeray siyaasadda dilka joogtada ah ee sahaynada wuxuuna sahaynada dusha ka saaray mas-uuliyadda xaaladda bini'aadnimo ee sii xumaanaysa ee ka jirta khaza xafiisku wuxuu tilmaamay in yuhuuddu ay ku kaceen afar kun saddex boqol toddobaatan iyo sagaal xadgudub oo ka dhan ah heshiiska xabad joojinta muddada saddexda boqol shan iyo tobanka maalmood ah waxa uu ugu baaqay dhexdhexaadayaasha iyo dhinacyada damaanada qaadaya heshiiska inay cadaadiis ku saaraan sahaynada si ay u fuliso dhammaan qodobada heshiiska una joojiso xadgudubyada sida xogta xafiiska warbaahinta khaza uu sheegay lixdan iyo lix kun lix boqol iyo toddoba gaari oo gargaar oo keliya ayaa galay khaza halka heshiiska uu dhigayay in la geliyo boqol siddeetan iyo sagaal kun oo gaari taasi waxa uu xafiiska ku sheegay in heerka fulinta uu ahaa qiyaastii soddon iyo shan boqolkiiba dhanka kale waxaa la tilmaamay in kow iyo toban kun toddoba boqol konton iyo sagaal qof oo keliya loo oggolaaday inay khaza uga baxaan dhanka marinka rafax halka tirada la qorsheeyey ay ahayd labaatan iyo sagaal kun iyo siddeed boqol oo qof weeraradan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maraykanka saliibiga trump uu horey ugu baaqay in la joojiyo duqaymaha khaza waraysi uu siiyey focus news toddobiyi tobankii agosto trump wuxuu ku sheegay in sahaynadu aysan ahayn inay weeraro ka fuliyaan khaza waxa uu sidoo kale sheegay in xamaas ay oggolaatay inay hubkeeda ka tanaasusho taasoo qayb ka ah qorshihiisa lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka khaza wasaaradda caafimaadka khaza ayaa sheegtay in xadgudubyada heshiiska xabadjuujinta ay ilaa iyo xaddii sababeen dhimashada kun laba boqol siddeetan iyo laba falastiiniin ah halka afar kun laba boqol konton iyo toddoba qof ay ku dhaawacmeen wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in tan iyo markii uu dagaal ku bilowday oktoobar labada kun labaatan iyo saddex tirada dadka lagu dilay khaza ay gaarayso toddobaatan iyo saddex kun afar boqol iyo labaatan qof halka boqol iyo toddobaatan iyo afar kun saddex boqol lixdan iyo sagaal qofna ay ku dhaawacmeen haddaba inkastoo heshiiska xabadjoojinta weli uu jiro weerarada iyo eedeymaha xadgudubyada ayaa muujinaya in xaaladda khaza ay weli tahay mid aad u nugul iyadoo dadka rayidka ah weli ay wajahayaan khataro cusub iyo xaalad bini'aadnimo oo sii adkaanaysa mahadsanid abusheyba wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa si adag uga hadashay xasuuqa iyo dhulboobka koox xiridadu ka wado magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan waraysi gaar ah uu siiyey idaacadda islaamiga andalus waliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale ayuu kaga hadlay xasuuqii shalay murtadiintu ay ka geysteen magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaasoo tiradada ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii murtadiintu adeegsanaya gaadiidka dagaalka iyo hubka culus dushana ay ka taageerayeen diyaaradaha dowladda ridada turkiga ay xasuuq ka geysteen mid ka mid a xaafadaha muqdisho kadib markii ay isku dayeen inay si xooga ku qaataan dhul ay lahaayeen dadka shacabka ah taasoo markii dambe isku baddashay dagaal gacanka hadal ah kadib markii dadkii dhulka lahaa ay dagaal kala hortageen murtadiinta waaliga banaadir sheekh muuse cabdi caraale ayaa tilmaamay in muqdisho ay waayihii dambe ku jirtay xaalad adag dadka ku noolna ay ku jireen cidhiiri iyo dhibaatooyin kala duwan balse tii shalay ay xaaladda ka sii dhigtay mid faraha ka sii baxday wuxuuna faahfaahin ka bixiyey marxaladihii muqdisho ay soo martay iyo halka maanta ay marayso walaalow waa la soconnay dhibaatada dhacday maanta maarata dhibaatada dhacdana ma aha mid maanta bilaabatay waa muddo dheer mid soo jiitamaysay laakiin aad moodo in marba mar ka dambaysa ay arrintu ka sii maarata yani xumaanayso sidii maarata yani ay ahayd oo aad moodo marka in shacabkii oo dhanba nin walba godkiisa ay biyo ugu soo galeen waxay ku bilaabatay marka hore waxa la yidhaahdo danta guud iyo dhulka caamka iyo dhulka dowladdu leedahay iyo in la dhaco oo ummadda soomaaliyeed ka dhexeeyey laakiin maanta waxay maraysaa in nin dadkii shaksiga ahaa oo maarata dhulkooda ayagu deganaa boqolaalka sano oo iska dhaxlay oo ab iyo ab iska soo gaaray in maanta la dhacayo la barakicinayo maarata yani eh, dhiigoodii iyo dheeftoodiiba la balays- la bannaysanayo oo loo adeegsanayo ciidamada kala duwan oo hubaysan oo maarata militariga iyo nooc walba iyo boliis iyo haramcad iyo jin iyo jaan aan loo kala harin iyo nabad sugid oo xoog dadka lagu muquuninayo oo wax la dilay iyo wax la barakiciyey iyo wax la dhaawacay ay dadka ay naqdeen waa arrin aan aad iyo aad aan uga xunnahay oo aan aad iyo aad maarata yani aan uga qeyraysanahay runtii xaqiiqatan wax dhacay wax maarata yani damiirka qofka maarata yani uu aqbali karo caafimaadka qaba ama islaamnimadu ay ku jirta ma aha sheekh muuse oo wareysigiisa sii wata ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ka dhalatay xasuuqii murtadiinta ay muqdisho ka geysteen iyo inta la ogyahay khasaaraha gaaray shacabka walaalow shacabka khasaaro weyn ayaa soo gaaray waxaa la barkiciyey oo la baabiiyey guryahoodii iyo dhulka ay s- maarata deganaayeen boqolaalka sano oo iska soo dhaxleen oo qof oo qof ay ka dhaxashay oo ay ku noolaayeen ay ku dhaqnaayeen waxaa maarata yani dhintay dad tirabeel ah waxaa la dhaawacay dad tirabeel ah ee wax loo aaba yeelay oo maarata yani dadkaas loo reebtay ma jirin waxaa loo isticmaalay ee awooddi ciidan oo dowlado loo isticmaali lahaa ayaa dadka shacabka ah oo masaakiinta ah oo marasta ah ayaa loo isticmaalay marka waxaad moodaa dadkana inay sidii falastiin camal iyo oo yuhuud la dagaalamaysa inay dhagax tuurayaan ayagana maarat beebe iyo maarat yani iyo cabdibile iyo dhashiike iyo qoryaha waaweyn oo hubka loo isticmaalayo marka arrin aad iyo aad u fool xun ayaa meeshaas maarata maanta ka dhacday oo aan aad uga xunnahay kana tacsiya inaan dhibka dadka soomaaliya soo gaaro waaliga banaadir sheekh muuse cabdi caraale oo la weydiiyey su-aal ahayd in diyaaradaha dowladda ridada ee turkiga ay shalay argagax iyo cabsi ku abuurayeen dadka shacabka ah maxay tahay sababta keentay in diyaaradaha dowladda ridada ee turkiga ay arrintaasi ka qayb qaataan ayuu ku jawaabay turkida iyo dowladda hadda meesha ka dhisan waxay sheer ku yihiin boobka iyo dhaca ummadda soomaaliyeed iyo hantida guud iyo midda gaar ahaaneed ee waxaad ogtihiin turkigu tobanaan sano ka hor ayaan anagu ka digayno leh war turkigu ha la iska fiiriyo waa xaaladiisu maarata wuxuu wado laakiin dadka soomaaliyeed waa ku sirmeen ee maarata macaawano iyo gargaar iyo waxbaan qabanayaa ayuu maarata nagu soo galay laakiin waxaa soo baxday wejigiisa dhabta ahaa ayaa maanta soo muuqday khayraadka dalka ayuu boobay dekedii uu qaatay oo ogtihiin kumanaan kun oo shaqaale ah oo ka shaqaysanayo ma- naftooda ku maareynaya in hal maalin laga dareeriyey oo isagu la wareegay ee eraboorka uu la wareegay oo maalin walba shaqaalihii soomaalida laga eryaa oo maarata yani turki iyo dad asaga uu keensaday ay maarata yani ay la wareegayaan ee waxaad og- maarata yani maqlaysaan sh- ee, shidaalka iyo batroolka dhulka soomaaliya ku jiray macaadinta inuu isagu qaadanayo leeyahay boqolkiiba shan ayaa soomaalidu leedahay marka waxaad moodaa dowladda meeshan ka dhisan iyo turkiga cilaaqada ugu weyn oo ka dhexaysaahi waa boobka iyo dhaca ummadda soomaaliyeed mid guud dan guud iyo dan gaara intaba wareysigan gaarka ah ee waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale uu siiyey idaacadda islaamiga andalus ayaa ku soo aadaya xilli shalay maleeshaadka murtadiinta oo adeegsanaya gaadiidka dagaalka iyo hubka culus dushana ay ka taageerayeen diyaaradaha dowladda ridada turkiga oo cabsi iyo argagax ku abuuraya shacabka ay xasuuq baan ka geysteen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho halkaasoo tiro dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dadkii shacabka ahaa ay dhulkaasi lahayd dagaal kala hortageen maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday mahadsanid abuuxasaan waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay rasaas maleeshaadka ridadu ay u adeegsadeen dad shacab ah oo ka dhiidhinayay dhulboobka kooxda riddadu ka wado magaalada muqdisho walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xasuuq ay maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya u geysteen dad shacab ah oo ka cabanayay dhulboob ugu yaraan toban ruux ayaa la sheegay in ay ku dhinteen toogashooyin ay maleeshiyaadka kooxda riddada ka geysteen xaafadaha tookiyo iyo suuqbacaad oo dhammaantood ka wada tirsan degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay rasaas ooda uga qaadeen dad hortubnaa guryahooda oo xilligaas cagaf lagu burburinayay meydka qof shacab ah oo murtadiintu toogasho ku dileen ayaana lagu arkay waddada laamiga suuqbacaad dhinaca kale shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaa maleeshiyaadka kooxda riddada ku eedeeyey fuliynimo wuxuu sheegay in maleeshiyaadkan ay ka soo firxadaan jiidda dagaalka ayna ka baqaan mujaahidiinta al-shabaab balse ay ka adag yihiin oo keliya dadka shacabka ah shariif ayaa ugu baaqay shacabka muqdisho inay u midoobaan difaacashada dhulalkooda isla markaana la barbar istaago dadka masaakiinta ee dhulalkooda xoogga lagu qabsanayo macrakada marka la joogo oo shabaab la hor taagan yahay waa fulay waa soo cararta marka shacabka la xabadaynaayo gees siyaataa laguma celi karo yakhzi calayk waa dadnimo xumo caruur iyo hawaan iyo waayeel iyo dad xanuunsan inaad barakaci soo disho taas laguma keenin meesha waxaan leenahay saraakiisha ciidamada madaxda dowladda arrintan arrin masiirkeeda uu fiican yahay ma aha arrintan soomaaliya meel xun ayay u wadaa ha laga joogo intay gooru goor tahay ha laga joogo dadka soomaaliyeed meelaa joogtiin fulanimada dhaafa guryaha ku jirtiin dhaafa u soo baxa dadka masaakiinta oo garab istaaga kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka xooggan ee ay ka wado magaalada muqdisho iyadoona sidoo kale rasaas u adeegsanaysa dadka shacabka ah ee ka dhiidhinaya in dhulalkooda la boobo mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdulqani maxamed munaasabadan oo diyo ay ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah oo la isku yidhaahdo reer ceelqode oo kala ah jilible iyo geeladle ayaa dhowaan ka dhacday magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool diyada oo ahayd laba boqol oo geel ah ayaa qayb ka mid ah waxaa horey loogu wareejiyey beesha geeladlah oo horey looga dilay laba nin halkaa qaybtii u dambeysay dhowaan ay qaateen waxaana munaasabada goobjoog ahaa malaaqyada labada dhinac owliyaa udamka iyo mas-uuliyiinta wilaayada heer degmo iyo heer gobol ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay malaaq dhahaysanee malaaqa beesha jirible ee wilaayada bakool isagoo dhigiisa beesha geeladlah malaaq ibraahim kabyare ku wareejiyey diyada qaybtii u dambeysay labadii nin ee laga
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd geeka oo taaragda ata litibiliisadahaad kun afar boqol afartan isiyeed hijiri mayba aan fadhiinaha dii kala qaadasho oo aan dhaxayta lamada beelood oo walaalo ee la araaw reer eelqoda beeli reer geelid iyo beeli reer jelible diidaas shaqaaqa inta ku hor hadhiidii dhataana kudhiidii walaalahan i unna oo ilaahay subxaana wa tacaala ka sababay lamalaan walaalagaan ee inimeyli ka dhamadaan madii dhamadaan baa cadasha kitaabka ilaahay xukun tagni lama boqol halaadni una oo beeli reer jilibla'anani xukumi walaalagaanu ku codsini ini walnin reebansadii oo caadada haaytay oo waabaan dhalani eed iyo eed wanaagnin kasuubiyaangnin reeban soddon halaad taas oo madanhanii hertii boqol iyo toddobaatan halaad hanii hertii beesi kuweeldhini alaa neef afar boqol dollara ka qiimaysini boqoliyo toddobaatankii hoob afar boqolna ka dhowo maybaa lama nagadaase lixdan isiyeetun dollar beesadii adahayti oo qiibkumadeenna walaalagaana oo ehelkaanona ee horay insiini yati indambaytin haddaan fadhiyna ata labaatan isiyeetun iyo afar boqol taaragdalitiye belisadaad oo li'aa kun afar boqol afartan siyeed yaka wareeg yaahaya walaalkay ugaaska beeli reer geeladle sheekh ibraahim kobyare yaka wareeg yaahaya awsheeg ureen ooli wareeg qalbo fayla gacmo furun laafayla ooli wareeg intiinoo dhumati allinin ignaxariisa intiinin rogdal alla haniin barakeeya ilaahay shaqaaqatan oo kalena dhateegmaha kanaga awsheeg ureen ooli wareeg baasadii asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhankiisa malaaqa beesha geeladle malaaq ibraahim kabire oo madasha ka hadlay ayaa lacagtii diyada ka guddoomay malaaq dhahaysane isagoo ku wareejiyey owliyaa u damkii goobjooga ahaa xafladda bismillaahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala daalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu amaa bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkasi sheegayu howlagaas oo walaalo wayna lakalahay hadda ku horna qiibkumad ah bahayaan qiibtiin dambayti labaati siyeed kun iyo afar boqol ee yaa insha allahu tacaala geekalah i wareejiy insha allahu tacaala walaalkay xoolagima ha ka wareejiy safayle ha ka wareejiy si ilaahay subxaana wa tacaalaaba kitaabjayki sheegay wa adaa-un ileyhi biixsaanin si ilaahay aryaa walaalka ha ka wareejiy jazaakum allahu khayr aljazaa walena insha allahu tacaala anina may ka wareejiy hoolaagiyoohay labaati siyeedkii kun iyo afartii boqol walaaloy ahludamka haayeenoo walaalkii dhammadi ehelkan haayanga kareeji insha allahu tacaala wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa dhankooda madasha ka hadlay owliyaa udamka iyagoo goobta ka sheegay in xaqii ay ku lahaayeen walaalahooda reer jilibleh ee diyada labada nin qaybtii u dambeysay lagu wareejiyey ayna ku qanacsan yihiin bismillaah anna oo ibdoow eedan yarow la araaw lamada lan iina adeeradyo iina aha langnal araaw maana xuseen eedan yarowla araaw langnal araaw holbaalaha sun marka dadkaasoo diidiyo untaliin fadhiy diidiyaadii haytiyatii dabayaagahaytay oo dambayti antaninka wareeji waana qaadani ana oo keerow aliindirow ahaa iyo lamadii qof oo horey liindili diido inta kale shal wareegni iyo ka qaadani marka insha allahu tacaalaa lanla araaw holbaala xasan xuseen imaanaha xuseen iidin lamadaasoo diido inta kuleyn qaarna horey lahan qaadadi ti indambaytina labaatan iyo siyeed kun afar boqol iyo hadda galanta ka dhegni ninka dambayti ilaahayo kama hasan muslimiintii oo howlaha ka shaqaytana ilaahay ajar iyo xasanaata ku sii ee muslimiinta ilaahay dhatiyoona dhabka ku day intaasaa ka gaabaya anoo keero oliyo indir asalaamu calaykum waraxmat an oo la raaw aliyahasun huseen la raaw oo dhacdadii intu ku dhiidi dadka walaalada ahaay laanla la araaw holbaala xasan huseen madyare laanla araaw laanla araaw maano huseen iidin madyare laanla araaw ilaahaya mahadlee diidii inka dambe yana nisii sharaf inidaamna nisii inuuna raalli kaene wabilaahi towfiiq wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa allah fadligii kaalin weyn ka qaadatay nabadeenta beelaha muslimiinta ah markii ay ismaandhaafaan dhibaatooyinka ka dhasha khilaafyada gacanka hadalka ayaana lagu kala saaraa kitaabka allah mahadsaned cabdulqani maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey wulaadda iyo ducaadda tuulooyinka hoostaga degmada jilib ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cismaan axmed duubow maktabka dacwada ee magaalada jilib ayaa dowra diini ah u qabtay culimmada ducaadda macalimiinta iyo nabadoonno ka kala yimid ku dhowaad afartan tuulo oo hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowladan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib islamarkaana uu hogaaminayey maamulka degmada ayaa waxaa ka qayb galay ku dhowaad siddeetan qof oo isugu jiray culimmo ducaad macalimiin iyo nabadoonno kuwaasoo ka kala yimid deegaano iyo tuulooyin hoostaga magaalada jilib intii ay dowradu socotay ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay qaateen duruus kala duwan oo la xidhiirtay arrimo muhiim ah islamarkaana kor loogu qaadayay heerkooda aqooneed sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay munaasabadda waxa uu goobta ka jeediyey kelimad isugu jirtay dardaaran iyo waano isagoona ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la faafiyo diinta islaamka cilmiga inaynu baranaahi waa horumarkeenna adduun iyo aakhiraba tacallum alcilmi waalcamalu bih cilmiga shareecada oo la barto oo lagu dhaqmaa taqwo la yidhaahdo ilaahay inaan ka cabsano diintiisa baranno aynaan dhabarka u jeedin dhagahana ka xiran baa laynaga rabaa iimaan saxiixa wuxuu ku imaan karaa waxbarasho yar iyo weyn dadka in la yidhaho waxbarta shareecada barta wa caamilu saalixaati markaa kadibna wixii aan baratay inaad ku dhaqanta marka saddexaadna inaad dadka baraaruujisid marka man ra'aa minkum munkaran baa la yidhi waa qof kasta sidaas ku badbaadi karaa lafihiisa ma badbaadayo ilaa inuu dadka xumida ka reebo mooyaane waa inaynu kulligeen ducaad noqonnaa kulligeen lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam qaar ka mid ah nabadoonnadii ka qaybgalay dowrada ayaa jeediyey dardaaranno ku aadan muhiimadda ay leedahay in culimmada macallimiinta iyo dadka bulshada dhexdeeda saamaynta ku leh ay ka shaqeeyaan faafinta dacwada ilaahay waxaa la rabaa keligiis in la caabudo arrinkaas in aada loogu dadaalo dadka laga dhiso micnaha arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan iyo ixsaan iyo laga dhiso dadkii lasoo kiciyo haddii micnaha oo hadda dadkii raggii oo deegaanka qudwada u ahaa ama gedigaas iyo gedigan wujuuh badana arkaya micnaha insha allahu tacaala meelo badan ka timid waxa maanta la idin dhiibay inaad meesha gaarsiisaana la rabaa tuulo walba ay ka muuqato sidii dooro hebel loo qabtay wax baa iska beddelay deegaanka in la dhaho micnaha insha allahu tacaala intaasna waa buraarujin laheen khayr allah idin siiyo aad baad u mahadsan tihiin insha allahu tacaala mar kale iyo mar kaleba waxaan leeyahay maamulkeeni ilaahay ha inoo daayo maktabu dacwa lixarakati shawal mujaahidiinna isagana insha allahu tacaala ilaahay ha badiyo juhuudda iyo u bixinaayo maktabka insha allahu tacaala waan ugu mahad celinaynaa dhammaan culimmadeeni iyo rabbaaniyiinta ahaa iyo dhammaan barta sharafkana insha allah aad baad u mahadsan tihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay khayr alla idin siiyo ee mataqaanaa ee anaga waxaad tihiin maanta culimmadayna tihiin ilaahay ha idin dhaafo waxaan rabnaa inaad tawxiidka mataqaanaa la xoojiyo haddii la helo oo wax badanaan helaynaa oo mataqaana ilaahay xaggiis waxa weynaan ka helaynaa waxaan helaynaa aaranaan helaynaa mataqaana wax shar badan oo ilaahay noo soo wada ilaahays naga qabanaa haddii laisku xirnaado oo diinta xaggeed loo jeesto way qaar ka mida dadkii ka qaybgalay dowrada ayaa iyagana ka warbixiyey faa'iidadii ay ka heleen duruustii ay ku qaateen dowrada dowrada waxaan ku qaadanay maaragtay duruuso muhiim ah ay ka mid ahayd maaragtay shucuuru mas-uuliya walammaana iyo waxaa kaloo marka ka mid ahaa idaaratlwaqti waxaan kaloo ku qaadanay maaragtay tawxiidka oo aad maaragtay sheekh jaamac cabdisalaam uu aad nooga faahfaahiyey ayaan ku qaadanay alaayaha raggii maaragtay oo maaragtay nagala soo qayb galay oo hawsha nagala qayb galay aad iyo aad maaragtay waxaan ugu mahad celinaynaa sida qiimaha leh oo ay maanta noo buraarujiyeen oo maaragtay annagana haddii aynu nahay wulaadii aanu nahay ama ducaadii ama macalimiintii dugsiga qur-aanka waxaan ballan qaadaynaa maaragtay in annagana mas-uuliyaddaas aan qaadnay dowr ayaan inin qawaday alxamdulilahi rabbil caalamiin dowrada culum badan ayaan ka qaadanay wax badan waan ka fahamnay culummada maanta oo dowrada bixiyaayeen aad iyo aad unbaa wanayn kala dardaarmeen tawxiidka marka anagana may ballan qaadnay inuu tawxiidka dadka gaarsiino tuulooyinka anaga ku- oo ku soo banay inuu anagana tawxiidka gaarsiino ballantaas unbaaba qaadnay hadduu ilaahay subxaana wataala ogolaadana ballankaas daka dhabayi doono haddii ilaahay qadaro ilaan ilaahay ba leeyi subxaana wataala oofuu bilahdi ina alahda kaana mas'uula waxaa loo baahan yahay in maaragtay tacliimtaas islaamka eh tawxiidka ka bilaabanayo inaan culayska saarno oona ku dadaalno ee culummadii ducaadii aan culayska isla saarno saqiir iyo kabiir aan maaragtay tawxiidkaas iyo sharaxdiisii wixii hoos imaanay dhammaan culayska aan saarno
marka insha allah may baahanne hilkii ununa saari unun ina oo gudbiino liannahu ballan iya qaadni marka walaadan may baan ku- eh, may baan ku tuugana iyona in niin sodo aayan hilkii iyo niin dhiiben Eh, ilaahay allah niin fudusaa marka aquulu qowli hada billahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowrada ayaa la soo gebagabeeyey iyadoona dadkii loo qabtay ay ka fahmeen duruus aqoon kororsi ah waxaana lagula dardaarmay in dadkii ka faa'iidaystay dowradaas iyagana ay gaarsiiyaan bulshada inteeda kale mahadsanid cismaan duuqayn khasaare geysatay ayaa mar kale ka dhacday deegaanada dhaca xeebaha gobolka nugaal walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya khasaare isugu jira mid nafeed iyo burbur ayaa ka dhashay duqeyn cusub oo shalay laga soo diiwaangeliyey xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari dalka soomaaliya halkaasoo maalmihii dambe ay ka dhacayeen duqeymo ka dhan ah kalluumaysatada duqeyntan ayaa gelinkii dambe ee shalay laga soo calaamadeeyey xeebta jiifle ee hoos tagta degmada godob jiiraan ee gobolka nugaal halkaas oo lagu beegsaday dooni ay saarnaayeen tobaneeyo qofa wararka qaar waxay sheegayaan in duqeyntan ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof ah halka warar kalena dhimashadu ay gaarsiinayaan ilaa toddoba qof oo ka mid ah dadkii doonida lagu duqeeyey goobta duqeynta ka dhacday ayaa ah meel u dhow halka kooxaha hubaysan ee soomaalida ah ku haystaan markabka uraran turkiga taasi oo loo badinayo inay ka dambeyso duqeymaha maalmihii u dambeeyey ka dhacay xeebaha gobolka nugaal laba duqeyn oo tan ka horreeyey ayaa midna lagu dilay ilaa afar qof oo saddex ka mid ah lagu sheegay inay yihiin kalluumaysato ka jilaabatay xeebaha gobolka nugaal iyo naaqowdihii doonidaasi halka tan labaadna lagu burburiyey dooni ay la socdeen dadka deegaanka mahadsanid marwan guud ahaan dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhagaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu